maanta ay tahay koob iyo tobankii bisha janawari ee sanadka laba kun iyo sideed iyo toban waxaan jecel lahay inaan kelimahad yar ka nidhaahno aniga iyo wasiir xasan aloore oo halkan fadhiya barnaamij ku aadan kelimad shalay ka baxday s b c iyo qaybo ka mid ah qaybaha akhbaar gudbinta ee dalka puntland waxyaabihii nagaga aadan inaan wax ka nidhaahno baan jeclaan lahaa arrintaas oo ah madaxweynihii hore dowladdan goboleedka puntland ahna senator ka mida aqalka sare maantay khudbad uu ka jeediyey oo ku aadanayd taabanaysay dhinacyo dhowr ah oo ay ka mid tahay arrimaha ama xiisadda ka jirta puntland iyo somalilan oo ay ka mid ahayd madaxweynaha dalka hogaamiya oo ay ka mid ahayd abiil ama se codsi gaara oo u soo jeediyey dadka reer nugaaleedka ah oo ay ka mid ahayd ereyo kale oo ku saabsan iyagu dhinaca nabadda marka koowaad waxaan rabaa inaan aad iyo aad hoosta uga xariiqo kuna baaqo dadka soomaaliyeed oo dhan nabad waarta baana wada deeqda inaan nabad isugu baaqno nabad ku wada noolaano nabad aanu maarkaysaa isku baridinno nabad aanu ku wada sheekaysanno wixii naga dhaxeeya oo ama level dowladeed ah ama level bah iyo iyo qoysas ah ama level shakhsiyaad ah kulligood in nabad lagu dhammeeyo oo nabad lagu heshiiyo baan aad iyo aad iyo aad u soo jeedinaynaa madaxweynihii horena arintaa uu shalay tilmaamay oo dhinaca nabadda ku saabsan iyada waa la waafaqsannahay cid kasta oo tilmaantana waa la waafaqsannahay waxaan kaloo mar kale ku celinaynaa iyadana dowladda puntland iyo dadka reer puntland inaysan nabadda keliya jeclayn bal inay soomaalinimada jecel yihiin daliilna waxa u ah hadda soo dhoweyntii madaxweynaha federaalka iyo wafdigii uu hogaaminayey sida loogu soo dhoweeyey dalkan ee loogana jecel yahay wax kale kama aha waa soomaali jacayl waa nabad jacayl waa in ay rumaysan yihiin dadkaasi soomaaliya o dhan hal qoys oo aan qaybsamayn inay yihiin taas marka mar walba waa ku celcelinaynaa wixii walaalaha iyo qoysaska iyo dowladaha iyo deegaanada kala dhex gala waxaan jecel lahay in nabad lagu xaliyo annaga daliilkeenna cad waa cad yahay hadda waxaan ka soo noqonnay gobollada hawd sool iyo nugaal arrimo yaro oo ka dhex taagna nabad baanu ilaahay noogu soo xalliyey annagoo dhan baa u wada gurmanay waxay ka mid tahay jacaylka aanu nabadnimada u qabno nabadda u qabno aanu doonayno khatyaanka laga taagan yahay dagaaladii dhacay iyo soddonka sano oo ummaddu ay nabad la-aan la degi weyday inaan aad iyo aad uga soo horjeedno taa intaasaan uga gudbaya waxaan u leexanayaa arrinta ku saabsan dhinaca madaxweynihii hore taabashada uu sida adag u ataagay madaxweynaha dowladda puntland maanta ka taliya arintaa waxay nala ahayd inay aad u qaldan tahay waxay ku qaldanayd waa marka koobaade wakhtiga lagu soo aadiye munaasib ma aha hadday tahay xiisadda dalka ka taagan munaasib uma ahayn hadday tahay madaxweyne federaalka oo dalka booqanaya uma ahayn wax munaasaba hadday tahay brotokoolka iyo standarka dowladnimo iyo madaxda lagu yaqaano uma ahayn wax meesha qabta madaxweynayaasha adduunka soo wada qabtay madaxweynihii kursiga ka dega caado iyo uma aha dhaqan standarka adduunka oo dhan madaxweynaha talada haya inuu wax ka sheego tusaale haddaan soo qaado madaxweynaha hadda dalka maraykanka ka degay sanad ka hor obama waxyaabo aad iyo aad oo medicare obama la yidhaahdo baa maalin walba suuqa lagu jiida oo dowladda cusub ay ku dagaalantaa hal maalin kama uu hadlin intuu iska taagay maxaa yeelay nin waliba maalintiisuu leeyahay marka waxaa habboon dhinaca marka standarka la fiiriyo waa wax nagu cusub soomaalida haddeer madax badan baa dowladda federaalka isaga dambaysay oo xasan sheekh maxamuud ka mid yahay ma uusan carqaladayn ninkii ka horreeyey oo maxaan ku dhadaa shariif shariif ninkii ka horreeya cabdulaahi yuusuf ma uu carqaladayn ma habboona marka noomkii lagu yaqaanay ma aha marka dowladnimada sideeda taasi waa qodob waxa kale oo aan iyadana meesha ku habboonayn xisaabinta wakhtigan la xisaabinayo wax ma qaban saasuu yeelay saasuu yeelay arrimaha in la xisaabo madaxweyne ma xuma laakiin kudiya dhawaabaca isla subay soomaalidu yidhahdaan meesheedii iyo wakhtigeedii in lala sugayo the right time to the right people to the right issue maalintii la gaaro wakhtigii ku habboonaa iyo habkii ku habboonaa baa xisaabtan ku yahay maanta ma aha wakhti hadalka lagu xisaabtamo waxyaabihii madaxweynaha ka yaray waxaa ka mid ah wuu iska tegaya madaxweynuhu yani hadalkaa wax lagu oran karo ma aha runtii mucaaradnima ka muuqata saxna ma aha hadduu joogaayo iyo hadduu tegaayo iyo hadduu re-election gelayo xaq intaba waa wax qofka isaga ku saabsan marka arrimaha annagu inaanu faraha ku fiiqno ma aha qodobka kaleo aan rabo inaan wax ka ihahda waxa weeye abiilka madaxweyne uu soo jeediyo reer nugaaladoo yaan dagaal aydin gelin iyo wax noocaasa horta puntland annagu haddaanu nahay dadka reer puntland marka koobaad muslim baanna mar labaadkana soomaali baanuna mar saddexaadkana reer puntland baanu nahay kulligaya ma nihin reer mudug iyo reer nugaaleed iyo reer bari iyo reer sool luqadaasi naguma habboona madaxweyne nin soo noqdana kuma habboona nin caaqilana kuma habboona meeshaasi hadalkaasina meesha ma qaban marka in la yidhaahdo reer nugaaleed yaan dagaallaydin gelinin hadal saxa ma aha haddii xataa la oran lahaa reer puntland waa war la qaadan karo haddii la yidhaahdo soomaaliya waa wax la qaadan karo laakiin arintaasi meesha ma qaban reer gaarana kuma jirto waxaana leenahay anigu anigoo hadda ku hadlaya magacayga iyo magaca dadka loo yeeray anigoo ku hadlaya waxaan leenahay arintaas tan madaxweynaha lagu yidhi iyo tan annagana laku yidhidba labadaba abology baan ka bixinayna runtii waxaan ka bixinaynaa abology cad oon madaxweynahana siinayno dowladda puntland iyo dadweynaha reer puntlandna aan siinayno annaga reer nugaaleedna lama yihaahdeen reer puntland baa nala yidhaahda
haddaan ku daro kelimado taageerada ka mid ah arrimihii ku soo dhacay tan iyo muxuu ahayto intii lasoo dhoweynayay madaxweynaha dowladda federaalka ah oo ay ku jidhay hajuunkii qaawanaa ee tukarag oo aan geed loogu soo gaban oo muddo dhan markhaanti ka tahay iyada kolley un xalkeeda wou dhici doonaa haddii alla yidhaahdo laakiin waxaan kaloo ka sii xunnahay madaxweynihii hore cabdiraxmaan madaxweynihii hore cabdiraxmaan faroole oo meel uusan munaasabkeeda ahayn nin wuxuu ahaa aqoon-yahan nin wuxuu ahaa jagooyin badan soo qabtay nin wuxuu ahaa soomaaliya dadka muxuu ahay asadka laga hadlayay inuu meel aan munaasabkiisa ahayn kaga hadlay wax aan lagu hadlin oo cid dowladnimo soo madhay ama cid muxuu ahayto aqoon soo yeelatay aysan hadalkaas u qalmin waana midaan annagu ka xunnahay haddaanu xigtadiisii nahay haddaanu nahay muxuu ahayto dadka uu magacaabay ee reer nugaaleed oo uu ku tilmaamay nugaal intii la qabsaday tukaraq waa nugaal custom bay ahayd waxaa somalilan baa qabsatay inuu somalilan ku taageero qabsashadeeda kelimadihiisii markii aanu muxuu ahayta dhegaysanay aad baan uga xunnahay waxaa kaloo labaynaya nugaal hal siyaasi ma laha cabdiraxmaan kaliya siyaasi ma aha siyaasiyiin badan bay leedahay microfonka maalin kasta uu taagan yahay oo isagu isa siinaayo inuu keligiis yahay taasna waanu ka digaynaa isagana wauga digaynaa bulshada reer nugaaleedna wauga digaynaa yani siyaasiyi badan bay leedahay waa wada tashanaysaa meeshii munaasaba oo loo arko contributionku inuu u socdo baanu ku wada go'aaminaynaa isimaan leenahay nabadoonnaan leenahay aqoon-yahan baan leenahay intaas markay isu timaado iyo shacabka iyo dadka weliba xukunka hadda maanta haya waa number one inay iyagu ka hadlaan oo loo daayo laakiin hadda waxaana keenay arintaas nugaal gaarka loo faquuqay oo cabdiraxmaan uu ka dhigay wax isagu leeyahay si gaara u leeyahay qofku wuxuu gaar u leeyahay wixii jeebkiisa ku jira laakiin nugaal oo dhan ma qaadi kadho marka intaas ayaan ku kabaya anigu markii horeetana dee waxaa dhammeeyey doctor aadan oo bilaahi towfiiq